wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa degmada xudur ku qabatay kulan looga hadlayay doorka nabadda haweenka ay ka qaadan karaan kulanka oo saddex biloodla ah ayaa lagu baraarujiyaa xirfadaha iyo waxqabadka iyo sidoo kale dhexdhexaadinta haweenku leeyihiin arrimaha bulshada kulanka ayaa qayb ka ahaa dadaalada lagu xoojinayo kaalinta haweenka ee nabaddhisida iyo xalinta khilaafaadka si ay u noqdaan hogaamiyaal bulshada u horseeda wadajirka iyo is-afgarad qaar ka mid a haweenkii ka qayb galay kulanka oo ugu horeeyo guddoomiyaha ururka haweenka degmada xudur ayaa ka hadlay doorka haweenka ee nabadda iyo dhexdhexaadinta ilaahay ka mahadsan ilaahaynin suurtageliyey gabroogii u koobanaayay taradii tuman iyo shantii qof oon hil saaranayti nabadda iyo amniga iyo xasaliinta gabroogii haay yaa geeka kulansho geeka inta kaweel dhadeen gabroogaas oo isku faa'iidooyahaaya mayleeraa kulaman haga qabsada jareen horaan laakiin kulankan wali ku duwanyaa kan geeg wali daaranyaa inay tababarkii dalka dibadiis keenya gabroogi leenqaadi tababarkii oo ha qaadadeen inay gabroogi walaaladii haay oo iyo isla shaqeeyeen geeg iyo hambadhikan wal al walay oo meelo tababarkii oo laha ka sii wali ha ku faa'iideen inay gabroogi iyoona ku faa'iidooyaan oo iyo in sheegaan lan ku warqaban nagadan ya kulankayna daarini hoob ilaahay ergabroon waa sheega tababarkii isuga hayta natiijadii i guuli i waxtarkii isu lahaay ya geekna inta laga sheega lafadahaay hoobaa la er ee kulankayna arrintaasa daaranta hoob ilaahay eroon nis faa'iidooyi doon mayleraaye horumar fayla
leeraaye traininkaasay waxyaabii un hakufaaideyn hakufaaidaysani tiimka una nooma tahay oo womanbiis un kufaa'ideyna waxyaabii una meelaha ku qaadani niyoona sa'oo mayleeraaye una dhannagana dad oo traininkaasi wada seedeen camal ku qiib qaaday camal un kufaa'idaysadii saasa daarani way kale kulankayna geeka eeya anta isku waraysana baloogi hata laha dhaafi waxyaabihii unaanin qobsami oo shaqadii un haqobadaani waxyaabihii una guulkuday kulankan ayaa qayb ka ah kulamo wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka duul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ku qabato degmooyinkeeda kaas oo diradda lagu saarayo kaalinta haweenka ee nabadda